Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacyaasha Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka furay tababarkan oo ku saabsan maamulka iyo maareynta. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galaya shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta hay'adda barakacyaasha iyadoo uu socon doono muddo saddex cisho ah. Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacyaasha Somalilan Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan.
halkan een, shaqo waxaa lagu qabanayaa oo la taliyaasha hay-addu ay ku qabanayaan beryahan boqorsheenayeen waa tababar saddex maalmood socon doona inkastoo tababaro badan oo isdaba joog ay qaban doonaan oo ku saabsan eh, maamulka hogaaminta iyo maareynta waa leadership and management hogaaminta iyo maareynta ayay ku qabanayaan aad iyo aadna waa ugu mahadnaqayaa Eh, waxaanay u qabanayaan waa agaasimo waxeedyada agaasimo xigaadyada madax qabyada iyo wixii kale shaqaale ka faa'iidaysan doonaan Mid ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa sheegay inay rajeynayaan inay ka faa'iidaan waxyaabo badan.
Eh, maanta waxaynu halkan u fadhinaa tababar eh, laba maalmood soconaya oo ku saabsan eh, leadership and management ama hogaaminta iyo maamulka shaqada Eh, tababarkaasoo loo qaban doono agaasimayaasha agaasimo ku-xigeenada iyo madax qeybeedyada hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka wuxuu qeyb ka yahay un qorshayaashii tababarada hay-adda ee sanadka bilowgiisa la qorsheeyey Eh, kuwaasoo runtii ujeedada ugu weynee laga leeyana ay tahay in lagu kobciyo aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha ee shaqada ay uga baahan yihiin dhinaca shaqada iyo howlaha ay qaranka u hayaan Eh, runtii tababarka waxaa bixin doona khabiir sare xasan cabdi madar oo muddo laba maalmood aynu halkan u joogi doono sidii runtii aynu dhexdeennana wixii aqoon u kala faa'iidaysanayno Eh, wixii tababarka runtii qorshihiisu siduu ahaana aqoontii iyo xirfadii shaqaale u baahnaa inay uga qaadan lahaayeen Eh, guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga barkacasha qaranka tababarka inoo furi doona waxaanan kula dardaarmayaa guud ahaan shaqaalaha hay-adda qaxoontiga barkacasha qaranka inay runtii tababarka ka faa'iidaystaan muddada labada maalmoodana ay weeleeyaan waxyaabaha muhiimka ah ee runtii casharada ay ka qaadanayaan halkan Eh, hay-addu runtii waxay leedahay qorshe fog oo lagu kobcinayo xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha eh, si loo tayeeyo runtii shaqada iyo adeegyada loo qabanayo dadka nugul ee hay-addu ay adeegto